bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay afarta bisha julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku guulaystay doorasho ka dhacday magaalada cadaado iyadoona maanta loo madalsanaa doorashada magaalada cadaado oo lagu dooranayay madaxweynaha maamulka galmudugga cabdikariin xuseen guuleed ayaa wareegii hore waxaa la baratamay tiro musharaxiin ah oo ay uga cadcadaayeen axmed cabdisalaan axmed fiqi iyo sidoo kale cabdixasan cawaale qaybdiida waxaana wareegii koowaad isla soo gudbay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo sidoo kale axmed fiqi waxaana soo saddexeeyey axmed cabdisalaan wareegii labaad ee doorashada ayaa waxaa isku soo haray labada musharax cabdikariin xuseen guuleed iyo sidoo kale injineer fiqi kuwaasoo wareegii saddexaad ku baratamay waxaana codayn codadkooda loo kala helay afartan iyo sagaal iyo sidoo kale afartan guushii ay ku raacday cabdikariin xuseen guuleed oo si dhaba u noqday madaxweynaha maamulka galmudug iyadoona haatan ay soconayso doorashada madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo loo madalsan yahay saacadaha soo aadan inay ka dhacda magaalada cadaado ee maamulka ximin iyo xeeba aroornimadii hore ee saakay ayaa mudanayaasha baarlamanka soomaaliya la geeyay holka ay ka dhacaysay doorashada waxaana guddiga u xilsaaran doorashada ee maamulkaasi ay ka shaqaynayeen sidii si hufan ay ugu dhici lahayd doorashooyinkaasi madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu hambaliyeeyey boqolaal ka tirsan shacabkii ka qayb galay iyo xubno ka tirsan wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyadoo ugu dambeyn si guul ay kusoo dhammaatay doorashadii ka dhacday magaalada cadaado afhayeenka midooda afrika ee amisom ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horreysay ka bixitaanka ciidamada qayba ka mida gobolka shabeellaha hoose asigoona tilmaamay in arrintaasi ay tahay taatika dagaal sida hadalku u dhigay waxa uuna tilmaamay in dhowaan ay weerari doonaan goobo dhowr oo ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab kuwaasoo ay qayb ka yihiin deegaanadii dhowaan ay ka soo baxeen oo ay soo galeen ururka al-shabaab sida leego qoryooley iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ka tirsan gudaha gobolka shabeellaha hoose afhayeenka ciidamada amisom oo lagu magacaabo bawel ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay jiri doonaan howlgallo joogto noqon doonoo laga sumay doono gobolada dalka gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indho qarshe ayaa waxa uu ka hadlay kabixitaanka ciidamada amisom qayba ka mida gudaha gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya asigoona tilmaamay in arrintaasi ay tahay istraatiijiya dagaal sida hadalka u dhigay waxauna sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya inay jiri doonaan maalmaha soo aadan howlgallo laga samay doono gobolkaasi kuwaasoo lagu baacsan doono haraadiga ururka al-shabaab sida uu hadalka u dhigay
sanadka bacdina ay ay ka guurto oo ah ujeedadii kale loo degay marka hore waa laga soo gudbo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka gobolka gofguduud ayaa waxa uu sheegay in uu ka warhayo weeraro ay doonayaan al-shabaab inay ku qaadaan deegaanada ma- maamulkaasi hoos yimaada waxa uuna sheegay inay u diyaargaroobeen arrintaasi gudoomiyaha deegaankaasi gofguduud axmed aadan maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in haatan diyaar ay u yihiin weerar walbo kaga yimaada dhanka ururka al-shabaab asigoona tilmaamay inay isdifaaci doonaan sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan midooda afrika ee amisom iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay sidoo kale diyaarinayaan weeraro ay ku qaadaan fariisimada ay ku leeyihiin al-shabaab qaybo ka mida gudaha gobolka gaar ahaan waa gobolka baaya gaar ahaan deegaankan goofguduud iyo tuulooyinka hoos yimaada xaaladda ina ciidanka ee saaxiibkay horta marka hore shabaab iyo annaga waxaa noo dhaxeeya xabad lowdii wax kale noo dhaxeeya ma jirto marka ayadana dhaqdhaqaaqid badan baa meesha ku wadaan Ee, hadda iyaamahan weerar oo ayaga soo qaadeen haddana lama soo gaarin Ee, saacadahan hadda ama saacaddan hadda la joogana adiga waa meel oo manaas iyo annaga meel noo qaxaysa ayaa soo degan meelaha oo ayaga kusoo ku dulmaareysanayaan marka ciidankana ciidan waa ilaa maantana iyo ilaa habeenkan ee, diyaargarow baa leeyahay in laga difaaco magaalada ciidankana diyaar waayo aniga marka ee sacad walba meeshaasaan ciidan ku nahay marar badan bay soo weerareen kamid aan guulaysanan ee horeyna waa looga difaacay haddana waa laga difaacaa ee mar al mar ayada weerar ay soo qaadaan ee rag badan baa horey looga dilay dhaawaca badan iyo dad badan baa la gaarsiiyey waxaa degan xaalada magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo habeennimadii xalay ahaa lagu arkayay magaalada ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya xilli habeenkii xalay ahaa si aada loo hadalhayay in magaalada ay ka dhici karaan weeraro ku dhuf oo ka dhaqaaq ah oo lagu qaado fariisimada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho hadalhaynta weeraradan ayaa waxay qayb ka ahayeen xilli habeennimadii xalay ay ku astiisneed toddoba-iyo tobanka bisha ramadaan ayadoona ay aheeday maalintii u dhacay dagaalkii beder ayadoo al-shabaabna inta badan weeraro noocaas ay ka geysan jireen gudaha magaalada muqdisho xilliga lagu jiro bisha ramadaan gaar ahaan toddoba-iyo tobanka ilaa iyo siddeed-iyo tobanka ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta kuwa booliska kuwa militariga iyo sidoo kale ciidamo kaloo gaar ah ayaa waxaa lagu daadiyey wadooyinka magaalada muqdisho howlgallada magaalada ka dhacaya waxaa qayb ka ahaa ciidamada midooda afrika ee amisom kuwaasoo ka qayb qaadanayay qaabka nabad ilaalinta ee ka soconaya gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ciidamada ayaa sidoo kale waxay taagnaayeen dhammaan dariiqyada wadooyinka magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada iyadoona adkaynta ammaanka qayb ay ka ahayd ka hortaga weerar waliba oo ka yimaada dhanka ururka al-shabaab oo ayagu ku hajabay weerar dhowra inay ka geysan doonaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayagoona tilmaamay in fariisimada ciidamada ay leeyihiin laga dareemi doono weeraro aada u xoogan sida ay ka dhawaajeen kal hore warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo